بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فصل ويستحب تسمية المهر في النكاح فإن لم يسمى صح العقد ويستحب وحى مستحبة تسمية المهر meherkii in la magacaabo fi nikaaxi nikaaxa dhexdiisa nikaaxa dhexdiisa in meherka la magacaabo waa sunna fain lam yusama haddaan la magacaabin saxa alcaqdu caqdigu waa ansaxaya wa wajaba waxaana waajiba almahru maherku waa waajib bihalaaثati ashyaa saddex shay ayuu meherku ku waajibaya an yafrudahu zawju calaa nafsih inuu ninka ku farad yeelo naftiisa bimacnaa inuu qadaro oo asiga isku farad yeelo ama uu sheego aw yafridahu alxaakimu ama xaakimka inuu qadaro aw yadkhula bihaa ama gabadhii uu galmoodo fayajibu markaa waxaa waajiba mahrulmidli ayadoo kale ama dumarkii ayada la midka ahaa meherkooda kale ayay leedahay oo u waajibaya saddexdaas arrimood mid ka mid ah ayaa meherku ugu waajibaya sheekha raxmatullahi calayh wuxuu yidhahda faslun wayustaxabu yacni waxaa mustaxab oo la sunneeyaa tasmiyatu lmahri meherka in la magacaabo fi nikaaxi nikaaxa dhexdii caqdiga iyo meherku markuu dhacaayo waxaa mustaxaba in meherka la magacaabo in la magacaabo waxaa loola jeeda in la sheego oo gogasha caqdiga iyo meherku uu ka dhacaayo in meherkii la sheega waa sunna markuu leeyahay waa sunna macnaheedu waxaa waaye waajib ma ah sheegiddu waajib ma ah lidaalika waxaa bannaan gabadha markii la meherinaayo in ninka lagu meheriyo ayadoon wax mehera la sheegin ayadoon wax mehera la sheegin in lagu meheriyo oo meherka qiimihiisa aan la sheegin waa bannaantaha nikaaxuna waa ansaxayaa fa in lam yusama saxa alcaqdu haddaan la magacaabin meherka saxa alcaqdu caqdiga waa ansaxayaa waxaa u daliila arrinkaa qowlu llahi caza wajal laa junaaxa calaykum in طلqtm النisاء ma lam تamasuuهuna أw تfriضuu lahuna fariiضة wax dembiya dushiina ma ahaanin haddii dumarka aad furtaan maa lam tamasuuhunna intaadan taabanina ka hor galmadii waay aw tafriduu lahuna fariidaة ama aadan u qadarina fariida oo meher aadan u magacaabina ayaddu waxay dalilu tahay marka haddaan meher loo magacaabin inay bannaan tahay nikaaxaasna uu ansaxayo laakiin markaa meher la magacaabin meher ma leedahay meherka mar walba way leedahay yacni hadduu u galmoodo meherka way leedahay meherka ayd yeelanayso waa qadar intee la eg sheeqaa sheegaya waa noo imaanaysaa marka meherka in la magacaabo waa sunna wayustaxabu tasmiyatu lmahri fi nnikaax waa mustaxab waa sunna halkan wuxuu ka cabira almahr waxaa kaloo la yidhahda aلصadaaq almahrna waa la yihahda aلصadaaqna waa la yihahdaa culummadu isticmaalkoodana waxaa ku badan kelimatu صadaaq allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yihi waaatu الnisaءa saduqaatihina saduqaadka waa meheradoodii waay dumarka meherkooda ha la siiyo fain lam yusama hadduusan magacaabin haddaan la magacaabin saxa alcaqdu caqdigu waa ansaxaya wa wajaba almahru maherkuna waa waajibaya bialaaثati ashyaa ay biaxadi alaaثati ashyaa yacni saddex shay mid ka mid ah ayuu meherku ku waajibayaa meherka waajib uu noqonayaa saddex arrin mid ka mid a haddii la helo arrinta koowaad waxaa weeye an yafrudahu zawju calaa nafsihi inuu naftiisa ku farad yeelo macnaa inuu asiga magacaabo ou qadaro fardiga waa bimacnaa taqdiir waa inuu qadaro ou yidhaahdo maalan intaasoo mehera ayaan bixinayaa ama gabadhan meherkeedu waa intaas aw yafridahu alxaakimu ama xaakimka xaakimka ou qadaro uu yidhaahdo ninka intaasoo mehera ayaa laga rabaa goormay imaanaysaa xaakimka inuu qadaro waxay yidhahdaan culimmadu waa haddii ninka uu diido inuu gabadha meherkeeda magacaabo ama uu qadaruu sheego ama ay isku khilaafaan qadarka qadarka haddii la isku khilaafo ayaduna ay qadar sheegto asna uu qadar sheego marka waxaa qadaraya alxaakim qaadiga iyo xaakimka ayaa loo celinaya aw yadkhula bihaa ama hadduu u galmoodo meherku waa waajibaya fayajibu markaa waxaa waajiba hadduu u galmoodo mahru lmithli ayadoo kale meherkeeda ayaa waajibaya mahrulmithli waxaa loola jeedaa dumarka ayada la midka ah fi sinni da'da kula midka ah waalcaqli waاljamaali waاthuyuuba wاlbakaara intaba wاlbalad waa inay kula mid tahay yacni xagga da'da markii la leeyahay dumarka ayada la midkaa meherkooda la siinayaa dumarka ayada la midkaa maxaa lagu fiirin la midnimadaasi waa maxay waxaa laga fiirinayaa xagga da'da hadday ayadu da' weyn tahay midda ka da'yar iyo ayadu isku meher noqon maayaan filqaalib way kala duwan yihiin caqliguna waa la mid mid caqligeedu liita iyo mid caqligeedu uu fuul yahay isku meher maahan bimacnaa waa lagu kala doortaa quruxda waa kadalika waxaa kaloo ka mid ah gabadhu inay bikro tahay markii la guursanayo ama ay tahay sayib hadday bikro tahay ma waxaa looga qiyaas qaadanaya mid sayiba meherkeeda ma looga qiyaas qaadanayo waa kala duwan yihiin waxaa kaloo waxay yidhahdeen laga fiirinaya milinimada fi lbaled isku beled inay yihiin maxaa yeele buldaantu curfigooduna waa kala duwan yahay meheradooduna waa kala duwan yihiin waa inay isku deegaan yihiin oo isku beled ay yihiin dumarka sifaadkaas leh isla markaa waa inay yihiin dadka eheladeedii ah oo qaraabadeeda ay ka mid yihiin marka kuwa ayada la qaraabada ah sifaadkaasna ay wadaagaan oo waxyaabahaasoo dhan ay kula mid tahay meherka ay leeyihiin oo kale ayaa markaa waajiba in la siiyo meherkoodaa lagu jaangooynaya fayajibu mahrulmili sidaasaa loola jeedaa hadduu meherka magacaaba yahan haddi wixii la magacaabay ee lagu heshiiyey ayaa la bixinayaa walaysa liaqali sadaaqi walaa liakarihi xaddun walaysa liaqali sadaaq ma ahan uma sugnaanin buu yidhi meherka meesha ugu yar walaa liakarihi iyo waxa ugu badan uma sugnaanin xaddun xad xad ugu yar iyo xad ugu badan midna ma lahan meherku wayajuusu waxaa bannaan an yatasawajahaa inuu gabadha guursado calaa manfacatin manfaco macluumatin la yaqaan uu ku guursado walaysa liaqali sadaaqi walaa liakarihi xaddun masaladan wuxuu shiikha faqradan sheikha raxmatullahi caleyh wuxuu uga hadlayaa taxdiidu sadaaq meherka xad ma leeyahay sharcan ma jiro meherka wax xadaynaya oo dhahaya meherku waa inuusan intaa dhaafin sharcan ma jiro ama qiimo go-an sheegaaya oo leeyahay meherku waa inuusan qiimahaas dhaafin uusan ka yaraan ama uusan ka badnaan midna ma jirto xad ugu yarna ma lahan xad ugu badanna ma laha sharciguna ma qadarin wa aatu nisaaa saduuqaatihina nixla ilaahay subxaana wa tacaala aayaddaas markuu amray in dumarka sadaqaad la siiyo meherkooda muusan xadidin sharciga rasuulka calayhi salaatu wasalaamna ma xadidin oo muusan sheegin qadar la leeyahay meherku waa inuusan ka yaraan ama la leeyahay waa inuusan ka badnaan laakiin waxay yidhahdaan culimmadu oo ay ka digaan khalaa'u lmuhuur meherka in la qaaliyeeyo taa way ka digaan ahlulcilmiga sababta ay uga digayaanna waxaa waeye mafaasiduu ximbaarsan yahay bay yidhahdeen meherka in la qaaliyeeyo waa arrin culimmadu ay aada uga digaan sababtoo adraar iyo mafaasid ayaa ka dhalanaysa mafaasidda ay adraarta ka dhalanaysana waxaa ka mid ah in zawaajka iyo guurku yaraado guurkuna soo ma ahan min almaqaasid asharciya maqaasidda sharciga uu ka mid yaha guurka iyo waxyaabaha sharcigu booriyey waa ka hor imaanaya haddii meherka qaali laga dhigo waxaa imaanaysa in dhallinyarada rag iyo dumarba guurkooda uu yaraado haddii guurku yaraado ama laga daaho in badan ayadoo markaa laga cararaayo qalaaga jira dartii waxay keenaysaa in faaxishadu faafto oo zinada iyo xumaantu ay intishaaraan waana darar weyn waa mafsada kabiira mafsadadaasna waxay yidhahdeen culimmada in badan waxaa keena khalaa'ulmuhuur meheradoo la qaaliyeeyo meherka marka in la qaaliyeeyo culimmadu way ka digaan sheikhulislaam ibnu taymiyana aad u dhaleeceeya dadka meherka qaaliyeeya wuxuuna ku tilmaamay inay juhaal yihiin ujeeddadooduna in badanoo ka mida ay tahay riyaa iyo istustus iyo faan inay u qaaliyeynayaan oo ficlan sow sheega waayo in badan waxa loo qaaliyeeya waa faan faankuba ha u badnaado dumarka oo jecel in meherkooda qaali noqdo waxay ugu faanaysaa kuwa kale aniga meherkeyga meeqa waayo intaasu meher adiga waa meeqo waa layskugu faanaa bal qaarkood waxay gaareen in meher yacni sadaaq ama meher beena la sheego oo ninkana lagu laaziminayo dhowr mar dad weydiinayana waa aragna oo waxaa leeyahay ninka ama gabadhu ay leedahay waxaad sheegtaa inaan isku mehersanayno lacag fara badan ama dahab fara badan heshiiskuna sidaa ma ahan waxay leedahay ka sheeg un majliska kaamana rabo laakiin majliska ka sheeg markuu shiikhii waxmerina ay yimaado xaadiriintu ay joogaan weliimadii loo fadhiyo dhagaha dadka ha maqlaano waxa qaaliga markaasaa u leeyahay toban kun oo dollar ayaan ku mehersa war ma ku mehersata haa toban kun aan ku heshiin waa lagula meherina hadhowti tobanku waxaa le wax jira maahan xoogaa yaraa lagu heshiiyey shan boqol oo dollar iyo wax lamida laakiin tobanka kun dadkaa la rabaa in dhagahooda la maqashiyo waa faan beenaa lagu faanaya almutashabbic bimaa lam yucطa kalaabisi thoobay zuur waa wax gacan lagu haaya ma jiraan lacagtan faraha badan waa khayaali ninka sidaa samaynaya ee tobanka kun dusha u ritay hadday berri istaagto tobanka aan waa ku ballannay waana ku heshiinay asaa laga rabaa tobanka inuu iska bixiyo maxaa yaele waa heshiis dadku maxay markhaati ka ahaayeen weliimada soo xaadiray ma shan boqolee markhaati ka ahaayeen mase toban kun toban kun ay markhaati ka ahaayeen in gabadha lagu meheriyey waxba tari maysa marka waa ku ballannay iyo arrin hoosaa noo jirta iyo asraar hoosaa jirta waxaasoo dhan wax qiimaa ma laha wixii meesha ka dhaca la ictibaarina oo ay ku heshiiyeen oo dadkaas xaadiriinta ah shuhuud iyo markhaati looga dhigay waxyaabaha uu ka digaayo sheikhulislaam waxaa ka mid a in ninka uu dusha u rito wuxuusan hadhowti ka bixi karin akhdaaday ka mid taha buu leeyahy inuu dusha u rito wuxuusan gudi karin oo wuxuu samaynayaa ama gabadha uu kula heshiinayaa meher uusan awoodi karin hadhowti inuu bixiyo meeshaa waxaa ka imaanaysa buu leeyahy qofkan inay noqoto deyn lagu yeesho hadhowtina uu bixi waayo deyntaasi waa u duloobaya waa u hanoobaya waxaa laga yaaba berri inay ku qabsato ee tirahda meherkeyga isii ama haddiiba faraaq iyo kala tag yimaado waa qasab inuu meherki bixiyo meherki awooddiisana ma laha oo dhaqaalihiisa iyo wuxuu awoodi kara midna ma aha qofkaasi muxuu ximbaartay wuxuusan awoodi karin naftiisana wuxuu ku dhibaateeyey wuxuusan xamili karin ha isdhibin dushana ha saaranin duyuun aadan ka bixi karin ragga qaarna markay naagadoon yihiin miir ma lahan oo wuxuu dusha u ridanaya waxyaaba fara badan oo hadhowti culays laga yaabo inay ku noqdaan uu ka bixi waayo ama uu qaadi kari waayo miirku waa inuu joogo marka howlahan oo kala gelaysa haddaa ku heshiisaan waa alxamdu lilaah hadday diiddana dumarka ayada aan ahayn waa fara badan yihiin oo laga yaabo inaad la heshii karto adoon culays fara badanna aan isa saarin hal meel keliya maa inaad iskaga dhegto hadda ka hor waxaa lay weydiiyey mas'alo ku saabsan nin baa waxaa la yidhi naagtiisa wuxuu kula heshiiyey meher meherkaasina wuxuu ahaa baa la yidhi dahab dahabkuna waxa uu qadarkiisu ahaa gasac caana booraha oo buuxoo dahaba gasac caana booraha nooca waaweyn ma aha noocan yaryarkaa ma ah oo buuxa oo dahaba waa meeqo boqoloo garaam waa wuxuu ka bixi karan waxu dhamidna ma aha asoo lagu leeyahay meherkaas gasaca buuxahowna dhinta oo dahabka ah waxay leeyihin marka hanti uu looga bixiyo uu leeyahana maba jirtaba oo wuxuu ka bixi karo iyo wax dhaqaale ahaan uu haystay uu ka tegay midna ma laha marka waxaa furan inay cafiso iyo inay noqoto wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala hortii ay la wada tagaan ile waa deyn lagu leeyahay hawaay waa deyn lagu leeyahay waxyaabahaasoo kale ma aha inaad dusha u ridato waa zaa'id waa zaa'id khalaa'u lmuhuur inay ragga aqbalaanna culimmadu waa uga naseexeeyaan dumarka inay ayaga keenaanna waa looga naseexeeyaa sax maa guurku wuxuu baraka iyo khayr ku leeyahay midka ugu wanaagsan ee xagga diinka iyo wanaagga iyo akhlaaqda laga fiirinayo ma aha midka adduunya iyo dhaldhalaalkeeda laga fiiriyey kaa baraka ma leh alimaam ibnuqayim raxmat ullahi calayh wuxuu leeyahay afdal sadaaq waxa waaye midka ku saabsan buu yidhaahda diinka iyo islaamnimada iyo qur'aanka wixii diin calaaqa la leh asagoo markaa ishaaraya qisadii umu sulaym radia allahu canha anas hooyadii anas hooyadii waxay yidhahdeen culummadu waxay ahayd midda ugu qaalisan dumarka xagga meherka ayadaa dumar ugu meher qaalisaneyd meherkeedu islaamnimi ahaa abu talxa soo doonay asagoo mushriga markaasay waxay tidhahdeen miluka laa yuraddu adoo kale lama celiya bay tiri abu talxo sidaada kale nin fiicanaa tahay laakiin aniga muslimadaan ahaa adigana mushrigaa tahay diinkaygu ma ogola haddaad islaamto waan ogolahay bay tiri inaan isguursanno islaamnimadaadaana meher i ah wax kaloon kaa rabo ma laha inaad islaamto waayo meherkaygu waa islaama abu talxa radia allahu canhu islaamnimadiisuna maxay meher u noqotay umu sulaym radia allahu canha abu talxana waa macruuf oo waad ogtihiin fadligiisa iyo heerkuu ka gaaray nusradii nebiga sala allahu calay wasalam iyo garab istaaggii rasuulka calayh salaatu wasalaam yaa sabab u ahaa inuu soo islaamo umu sulaym radia allahu canha meherkeediina islaamnimay ka dhigtay waxay yidhahdeen marka dumar waxaa ugu meher qaalisanaa meherkii umu sulaym radia allahu canha waana meher diiniyu ahaa meher dhanka diinkaa u ahaa cillo kalena waa jirtaaho casrigan oo dadka qaar ay sheegaan waana cillo waaqica waxaa la yidhi haddii meherkii la sahlo dhanka kale dhallinyaradii ciyaartoodaa badata oo gabdhihi inta la guursada la iska furaa oo maxaa u furtay awalba waxyaraan waxyaraa iga bax waxyaraa iga bax haddana mid kale uu raadinaa wax yar uga baxaan mar kale taasi dhankaas kalena leci baa ka yimid iyo ciyaar oo waxay leeyihin xoogaa haddii meherka lagu kululeeyo wuxuu is leeyay haddaad tan sii dayso lacag aruuris kale haddana ku sugaayo muddaad wareegaysaa meelaha si aad wax u aruuriso wakhti badanayna kaa qaadan doontaa bal sabar waxaa laga yaabaa sabartaas inuu reerka ku sii haayo oo muddo sabarkaas ku jiro calaa kulli xaal khayru umuuri awsatuha dhulka in laysdhigo o la yidhahdo aniga musxafaa meher i ah ayadana mar walba sax ma ah dadka qaar ama dumarka qaar markay aad u rabaan ninka in lagu meheriy waxay le musxafka musxafka meher nooga dhig musxaf ka badanaad awoodi kartaa inaad ka qaadato oo meher kuu noqon karta culamada qaar waxay leeyin musxafka in wax lagu daraa fiican oo musxaf keliya aan lagu kaaftoomin qaarna waxay leeyihiin maadaama aqalulmahri uusan xad lahayn waa lagu kaaftoomi karaa laakiin calaa kulli xaal umuuruhu inay wasad yihiin oo dhexdhexaad yihiin ayaa fiican meherkuna waa maal iyo hanti gabadhu ay leedahay wayajuusu waxaa bannaan an yatasawajaha gabadha inuu guursado calaa manfacatin macluumatin manfaco la yaqaan uu ku guursado manfaco la yaqaan muxuu ka wadaa ka tacliimi alqur'aan ka tacliimi shayan shay ka tacliimi shayin min alqur'aan shay qur'aan ka mid inuu baroo kale arrintaas waxaa loo deliishadaa xadiidu lwaahiba gabadhii nafteeda u hibaysay nebiga sala allahu calay wasalam kadib markuu nebigu alay slat wasalaam ka gaabsadayna uu ninkii saxaabiga aha yidhi yaa rasuula allah zawijniiha rasuulka ilaahay u ii guuri haddaadan wax dana ka lahayn nebiga calayh salaatu wasalaam marka hore wuxuu yidhahdee waxaad meher ahaan u siisa raadi markuu yidhi waxba ma hayo ayuu yidhi qur-aanka ma taqaanaa markaasuu yidhi haa waxbuu ka weydiiyey nabig alay slat slam kadib wuxuu yidhahday zawajtukaha bimaa macaka min alqur'aan laakiin qur'aanka baridda uu baraayo waa inuu macluum yahay qur-aanka kulligiis miya ma ajzaa mucayana min alqur'aana haddii lagu heshiiyo maalan meherkeedu inuu noqdo toban juz oo qur'aana in la baro ninkaasi maxaa laga rabaa tobanka juz qur'aanka waa inuu baro meherkeedii waayo hadduu heshiisku yahay qur'aanka dhan inuu baro waa inuu qur'aanka dhan baro waa heshiis ay labadooda ay ku heshiiyeen ayadu xaqe waxay u leedahay inay waxay doonto ka tanaasusho meherku waa waxay ayada xaq u leedahay hadday doonto waa ka wada tanaasulaysaa hadday doonto qaybay ka tanaasulaysaa laakiin haddaysan ka tanaasulin waxaa ku waajiba wixii lagu heshiiyey ee meherka uga dhigay in laga helo wayasqutu meherku waa dhacaya wayasqutu waxaa dhacaya bialaaqi furiinka sababtii waxaa ku dhacaya qabla dukhuuli bihaa intaan gabadha loo galmoonin ka hor طalaaqa sababtii waxaa ku dhacaya nisfu lmahri meherka barki ayaa dhacaya yasqududaasi faacilkeeda waa nisfu lmahri yacni meherka nuskiisa ayaa bialaaq ku dhacaya waa soo marnay tafsiirkan ku soo marnay masaladan markaan في سورة الأحزاب اسبوع عدل صار دافعهم كنا ملينا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها تاس عدة دي هاي مرك مركان عدة كهلنا آية أنا سوق هذا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم أي فعليه أي على الزوج نك واحد شيء سأ نصف ما فرضتم وحي آد قدرتين نسكود هذه لا قدرين ومهركو قدرين هي waxaa dushiisa ah wixii la qadaray barkii haddii maalan meherku uu ahaa shan boqol meeqaa laga rabaa hadduu furo gabadhaasoon u galmoonin laba boqol iyo kontonaa laga rabaa meherka qadarkiisa ayaa dhexda lagu dhufanayaa baray leedahay barna ma laha waa goorma waa hadduu furo qabla dukhuul intuusan u galmoonin ka hor laakiin hadduu furo bacda dukhuul meherkii oo kaamila markaa laga rabaa oo dhammaystiran قال فصل والوليمة على العرس مستحبة والإجابة إليها واجبة إلا من عذر والوليمة وليمة على العرس عراسك وليمة عراسك مستحبة وسنة وليمة أصل كذا واجتماع كلا ولذلك أحير الوليمة على العرس بمعنى والاجتماع على العرس إن لا كل ما أراسك أو وليمة لقى قيب مستحبة سنة واجب yani in la sameeyaa sunno ah ma ahan ka qaybgalka in la sameeyo waa sunna in weliimo la dhigo sunno waayo walijaabatu ilayha weliimada in la ajiibana waajibatun waa waajib ka qaybgalku waa waajib laakiin in weliimo la sameeyo weliimo la dhigo waa sunna mustaxaba awlim walow bishaatin saasuu yihi nabiga alayh salatu wasalaam wuxuu ku yidhi cabdiraxmaan ibni cawf radia allahu canhu weliimada waxa lagu waliimaynayo xad ma laha yacni raashinka ama waxyaabaha la cunaayo xad mucayana oo la leeyahay raashin noocaasa waa in la sameeyo ama la yidhahdo xoolo noocaasa waa in la gowraco ma jiro in ari la gowraco laazim maahan in geel iyo lo la gowracana laazim ma aha wax walba oo cunno ah weliimo way noqon karaan ayadoon tacaam mucayana aan ku xirnayn wax walboo dadka tacaam iyo cunno u yaqaanaan weliimay noqon karaan qofka marka inuu iskallifo asoon awoodi karin oo xoole inuu gowraco isku kallifo laazim ma ah hadduusan awoodi karin waxaa waxa uun weliimadu ay tahay in tacaam iyo cunno dadka iskugu yeero cunnadaasi ama hilib ha saarnaado ama yuusan saarnaanin xoole hadduu awoodi karo inuu qalo waa fiicantah awlim walow bishaatin waa ka nebigu dhahay calayh isalaatu wasalaam cabdiraxmaan ibn cawf radi allahu canhu nin haysto ahaa markaa saxaabada kuwooda dhaqaalaha le wuu ka mid ahaa sidaas darteed nabig alay slat slam wuxu yidhi weliimo samey walow hal neef oo aryaba gowrac macnaa waa awoodi kartaa waa ee noof xoola gowrac weliimo samey qofkaan awoodi karin inuu xoolo gowraco muxuu samaynayaa wuxuu awoodi karuu samaynayaa hadduu raba digaaga u qalaya digaaga waa hilib muddooyinkan dambena aadaaba loo cunaaho waa la barta dadka in badan ama kalluun uu ku bedelayaa haddii kalluun iyo bariis iyo wax la mida uu ka dhigo waa jayin waa fiican tahay hadduu doonana bariisuu ka dhigayaa iyo khudaaruu dusha ka saara hilib laazim ah hadduu doono muufuu ka dhigaya calaa kullin wuxuu doonaha ka dhigo weliimadu xad ma leh raashin noocaasaa loo samaynayaana ma jirto fi sharci wuxuu awoodi karo nebigu sala allahu calay wasalam mar saxaabada wuxuu weliimo uga dhigay aroosyadiisa qaar ka mid ah muufe iyo hilib marna nebiga calayhi salaatu wasalaam timir iyo aqid iyo wax lamiduu siiyo saxaabada timiruu siiyey iyo caanaha maaragtay la qallajiyey ayuu wuxuu u siiyey weliimo ahaan qofku wuxuu awoodi kara waay takalufa ma jirto weliimada xaggeeda hadda laakiin aadaa la isku kalifaa weliimada iska dhaafa hadda takaaliif badan oo weliimada ka dheeraadahaa jirta oo weliimadii ayadoo qofka loo shardinaya intaasoo neef waa inuu keeno shardi waayo waxaa la socota intaasoo baabuurna waa inuu soo ishaaro waa la iskugu faanaa baabuurta inay yacni badnaanshahooda waana israaf ma aha in lacag lagu bixiyo waxaas waa israaf iyo xadgudub waayo konton baabuura wada faaruqaa la isdaba dhigaya yaa saaran iyay sidaan baabuurtan ciday sidaan lama arko waa faaruq fareejooyinkaa loo wada shidaaya khalaas aroosay sidaan arooska asiga tiro badana konton baabuur ma aroosa u baahan hal baabuura laga yaabaa in gabadhii intii la socoto ay qaado maxay yihiin baabuurtan faraha badan lacagta lagu bixinayo dha israaf waa baabuurtaasi waa lacag meel cidlaa lagu daadish walijaabatu ilayha ijaabada waliimada la ajiibayana waajibatun waa waajib in la ajiibo waliimada waa waajib wuxuu shiiku ka soo reebay ilaa min cudrin ilaa cudurdaar dartii qofka inuu uga hara mooyaane haddii weliimo lagaaga yeero waa waajib goormay weliimada in lain la ajiibay waajib noqone waa markii lagu cayimo waaye lagu tilmaamo oo lagu yidhaha hebel hebel ka soo qayb gal bicaynig haddaan lagu cayimin waajib kuguma ah haddii dad badan loo sheego la yidhahdo war weliimaa jirta ee sidaa looga tago qasab maaha in adiga weliimada xaadirto laakiin haddii laguu yeero bicaynig oo si khaasa lagugu sheego ama warqad laguu soo diro oo lagu yidhaha weliimadaasi inaad ka qayb gashaan la doonaya waa inaad ajiibto ilaa min cudrin cudurdaaradu waa badan yihiin cudurdaarada waxaa ka mid a culammadu ay aada ugu tusaaleeyaan haddii weliimadaasi munkar ka jiro munkar hadduu ka jiro la ajiibi maayo weliimada hadduu munkar ka jiro ma la ajiibaayo cudurdaarkay ka mid taha macduuraad ah ilaa hal xaalad mooyaane xaaladdaasi waa goorma haddaad awoodi karto takhyiiru lmunkar munkarka haddaad bedeli karto waxaa kugu waajiba inaad xaadirto laba waajiba markaa ku saaran inaad welimada xaadirtana waa waajib inaad munkarka zuulisana waa waajib labada waajib waa inaad gudato ama haddaadan awoodi karin inaad munkarka zuuliso ee aad ka mid taha uun martida meesha fadhida oo kalaamkaaga uusan masmuuc ahayn oo waxa aad sheegayso inkiraysa aan lagaa maqlaynin waxaa kugu waajiba inaadan xaadirin marka inaad xaadirtahay kuma bannaano maxaa yeeley amaakinu zuur lama xaadiro mana laga qayb galo markaasi ma xaadiraysi waana ka maqnaanaysaa waaladiina laa yashhaduuna azuura waidaa maruu bilagwi maruu kiraaman amaakintaasoo kale carada ilaahay subxaana wa tacala laga yaaba inay ku dhacayso inaad xaadirto ka qayb gashahay sax maaha wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmain